bismillaahi raxmaani raxiim salaamullaahi calaykum waraxmatullaahi tacaala wabarakaatuhu dhegaystayaal kusoo dhowaada warka subaxnimo oo saaka idinkaga imaanaya raadiyo muqdisho codka jamhuuriyadda soomaaliya wasiirada arrimaha gudaha iyo amniga ayaa hortegaya baarlamaanka iyadoo la weydiinayo su'aalo la xidhiira howlaha horyaalla wasaaradaha ay madaxda ka yihiin ra'iisul wasaaraha xukuumadda federaalka soomaaliya ayaa ugu baaqay ciidamada ammaanka inay gacanta ku soo dhigaan kooxihii ka dambeeyey dilka muxuudiin maxamed xaaji oo soo noqday wasiir gaashaandhig dowladdii ku-meelgaarka taliyaha booliiska ayaa xalay kormeeray garoonka diyaaradaha ee magaalada muqdisho maamulka gobolka banaadir ayaa faahfaahin ka bixiyey dab xaalay ka kacay suuq ku yaalla degmada wadajir ee gobolka banaadir iyadoo maamulka uu ku guulaystay deminta dabkaas intaasi waxay ahayeen qodobada ugu doorkaroon markanna u diyaargarooba qodobadaas oo faahfaahsan oo aan idiin aqhriyo anigoo mustafa xuseen cabdulle
waxaad ka dhegaysan kartaa haddii aad joogto muqdisho iyo nawaaxigeeda mawjadda efemka ee dherarkeedu yahay sagaashanka megahartis dhegaystayaasheenna ku kala nool qaaradaha afrika eshiya iyo yurub waxay si nadiifa nooga maqli karaan aalada satalaydka adduunkao dhan waxay si toosa nooga maqli karaan barta internetka qaybta life streaming guud ahaan wararka iyo barnaamijyada ka baxa rediyo muqdisho ka dheeho boggeena rediyo muqdisho dotnet iyo ciwaanka aan ku leenahay facebooka rediyo muqdisho waa idaacadda idaacadaha iyo isha wararka
markanna qodobadii oo faahfaahsan dhegaystayaal ku soo dhowaada wasiirada arrimaha gudaha iyo amniga ayaa maanta hortegaya baarlamaanka dalka iyadoo la weydiinayo su'aalo la xidhiira howlaha horyaala wasaaradaha ay madaxda ka yihiin haddaba xildhibaan maxamed cumar oo ka mid a xildhibaanada baarlamaanka jamhuuriyadda federaalk soomaaliya oo goordhow la hadlay raadiyo muqdisho codka jamhuuriyadda soomaaliya ayaa faahfaahin ka bixiyey kulanka maanta iyo ajendaha baarlamaanka maanta oo talaada taariikhduna kubaaata lix iyo tobanka februaar laba kun iyo lix iyo toban waxaa jira kulanka baarlamaanka ajendaha waa su-aal reedka wasiirada oo markaan sii jilcina waxay tahay su-aalo la weydiina wasiiro hor imaan doona golaha shacabka wasiirada ilaaya hadda ma ogaateen wasiirada ay kala yihiin oo baarlamaanka maanta hor imaan doona hadda waxaa loo maraynaya inay wasiirada inay yimaadaan wasiirka arrimaha gudaha iyo wasiirka amniga inay yimaadeen oo su-aalo la weydiina waayahay guddoonku muxuu ku micneeya marka in wasiiradaasi ay maanta baarlamaanka ay hor tagaan oo su-aalo la weydiiyo maxay tahay arrintu
sida uu qabo xerosaadka qobka todobaatan sideedaad faqrada labaad mina xubin kasta oo ka tirsan golaha mina wuxuu su-aal weydiin karaa xubnaha ka tirsan golaha xukuumadda marka waa wax sharciga maalimaa waxa uu guddoonka iyo iyo mataqaana iyo iyo shacabkaba waa wax sharciga
kaasina waxa uu ahaa xildhibaan maxamed cumar oo ka hadlayay kulanka maanta ee baarlamaanka jamhuuriyadda federaalk soomaaliya oo sheegayey in ay maanta ka qaybgalayaan ama su-aalo la weydiinayo wasiirka amniga iyo wasiirka arrimaha gudaha haddaba warkaas wixii kusoo kordha wararkeenna iyo barnaamijyadeenna soo socda ayaad ku maqli doontaan hadduu ee baraali ka noqdo markan ra-iisul wasaaraha xukuumadda federaalk soomaaliya ayaa ugu baaqay ciidamada ammaanka inay gacanta ku soo dhigaan kooxihii ka dambeeyey dilka muxudiin maxamed xaaji oo soo noqday wasiir gaashaandhig haddana ka mid ahaa la taliyaasha baarlamaanka waa kan maxamed cali axmed rooraay oo halkaas kasii ambaqaada
ra-iisul wasaaraha xukuumadda federaalk soomaaliya mudane cumar cabdirashiid cali sharmaarke ayaa cambaareeyey dilkii magaalada muqdisho shalay loogu geystay allaha u naxariistay marxuum muxudiin maxamed xaaji ibraahim oo ahaa wasiirkii hore ee gaashaandhigga dowladdii kumeelgaarku ahayd ra-iisul wasaaraha ayaa tacsi u diray eheladii qaraabadii iyo dhammaan ummadda soomaaliyeed ee uu ka geeriyooday allaha u naxariistay marxuum muxudiin maxamed xaaji innaa lilah wa innaa ilayhi raajicuun allah naxariistii jannadii fardowso ha ka waraabiyo marxuum muxudiin sabir iyo iimaan allah ha ka siiyo eheladii iyo dhammaan ummadda soomaaliyeed ayuu yiri ra-iisul wasaaraha soomaaliya mudane cumar cabdirashiid cali sharmaarke waxa uu ahaa buu yidhi nin howlkar ah oo wax badan u soo qabtay dowladda soomaaliyeed dowladdii kumeelgaarka ahayd iyo ummadda soomaaliyeed waxa uu ahaa nin dowladnimada aad u jecel mana hilmaami doono taariikhda ayaa xusi doonta ayuu yidhi ra-iisul wasaare cumar cabdirashiid cali sharmaarke ugu dambeyntii ra-iisul wasaare cumar cabdirashiid cali sharmaarke ayaa sheegay in cadaaladda mar uun la horkeeni doono kooxihii ka dambeeyey dilka xildhibaanka waa dilka mas-uulkani iyo dilalka kalaba waxaana uu ugu baaqay ciidamada ammaanka in sida ugu dhaqsiyaha badan ay war uga keenaan oo ay gacanta ku soo dhigaan kooxihii geystay dilkaasi mahadsanid rooraaye taliyaha ciidanka booliiska soomaaliyeed sareye gaas maxamed sheekh xasan xaamud oo ay weeliyaan saraakiil kale oo ka tirsan ciidanka booliiska ayaa kormeer howleed ku tegay garoonka diyaaradaha aadan cadde ee magaalada muqdisho halkaas oo la geeyey ciidamada si ay si aad ahna u tababaran taliyaha markii uu garoonka gaaray waxa uu warbixinno ka dhegaystay saraakiisha ammaanka kuwaas oo taliyaha warbixinno ka siiyey xaaladda amni ee garoonka aadan cadde magaalada muqdisho iyo isbeddelka ammaanka ee lagu soo kordhiyey garoonka kuwaas oo ay ka mid yihiin ciidamo boliisa iyo sida gaarka u tababaran ee r r t iyo kuwa kale oo loo tababaray inay la shaqeeyaan eeyaha waxyaabaha qarxa uriya sida loo adkeeya nabadgelyada dadka ka dhoofaya iyo kuwa ka soo degaya garoonka sareeye gaas maxamed sheekh xasan xaamud oo la hadlayey ciidamada booliiska ee lagu kordhiyey amniga garoonka diyaaradaha caalamiga ee aadan cadde ayaa ku amray inay kontaroolaan wax kasta oo soo degaya iyo kuwa ka dhoofaya iyadoo si hagaagsanna loola shaqaynayo shacabka garoonka ka soo degaya iyo kuwa ka dhoofaya intaba maadaama booliiska uu yahay saaxiibka koowaad ee bulshada labadii bishan ayay ahayd markii dhagarqabayaasha maleeshiyaadka argixisada ee al-shabaab ay ku fashilmeen inay qarxiyaan diyaaradda shirkadda daalo taas oo keentay inuu ku geeriyoodo qofkii ka dambeeyey inuu qarax la eegto diyaaradda islamarkaana uu dhagro bulshadii saarneed diyaaraddaas waxaana bulshada soomaaliyeed ay soo dhoweynayaan hanaanka cusub ee lagu soo kordhiyey garoonka diyaaradaha caalamiga ee aadancaddee magaalada muqdisho iyadoo xalay dab uu ka kacay suuqa weyn ee degmada wadajir ee gobolka banaadir islamarkaana maamulka gobolka oo kaashanaya shirkadda hormuud iyo amisom gawaaridooda dabdemiska ayaa lagu guulaystay in dabkaas la damiyo iyadoo maamulka gobolkan uu faahfaahin ka bixiyey dabka iyo waxyaabaha dhaliyey haddaba wariyaha arrimaha gobolka nooga hadla mar walba siciid waa nuur siciid taaliil ayaa faahfaahinaya dabkan oo kacay abbaara toddobada fiidnimo kaas oo ka dhashay sida la sheegay dab laga shiday mid ka mid a baqaarada lagu iibiyo qalabka dhismaha ee ku yaala suuqa weyn madiina degmada wadajir waxaana markii dambe dabka uu si xoogan ugu faafay qeybo badan oo ka mid a suuqa iyadoo ay ku basbeeleen dhismayaasha suuqa iyo hantidii dhex taalay mana jirto khasaare nafeed oo dabkaasi geystay suuqa oo kakooban oo ka kooban laba qayb ayaa ah qaybta uu dabka xoog ka kacay qaybta xigta dhanka xarunta degmada holaca dabka oo laga arkayay degmooyinka ku hareeraysan wadajir ayaa waxaa isugu yimid gaadiidka dabdemiska dowladda hoose xamar shirkadda hormuud amison dadweyne aad u tiro badan gudoomiyaha gobolka banaadir ahna duqa magaalada muqdisho saraakiisha ciidamada qalabka sida ayaa dubo bilaabay inay badbaadiyaan hantida ku gubanaysa suuqa weyn degmada wadajir gudoomiye ku-xigeenka amniga siyaasadda ee degmada wadajir abuukar sheekh axmed cadow ayaa ugu horeyn sharxaad iga siiyey sababta dhalisa dabka iyo sida uu faafay iminka anigoo degmada jooga oo markaa wixii amni u diyaarsan waxaa ka bilowday suuqa weyn dab wuxuu ka bilowday guri ka mida qandallada dukaan ka mida ayuu ka bilowday marka markaan ku soo baxnay isla markiiba waxaan wacannay maamulka gobolka waxayna noo soo direen gawaarida dabdemiska yaw qandallada waa dareemayaysaa dhul weyn oo qandalladii ka mida ayuu ku faafay dabka sababta u faafayna waxay aheeday meesha ayaa waxaa yaallo sidaa fahmi karta qalabka dhismaha alwaaxyo iyo toolladii caanaha iyo dalwanta iyo waxyaaba markaas fududaynaya dabki inuu si dhaqsara u faafo ayaa meesha yiila marka taasaa waxay keentay inuu dhul weyn oo qandalladii ka mida uu ku faafo
agaasimaha dabdemiska dowladda hoose xamar cabdulaahi sani oo aan mikrofoonka kula dhowaaday waxa uu ii sheegay in dabkan ka kacay suuqa weyn degmada wadajir uu yahay kii ugu weynaa ee sanadkan ka dhaca magaalada muqdisho ilaa saacaddan u jeedin waxaan ku jirnaa shaqadii oo weli dabka gadaashaasiila hadda uu ku haray waxaana hadda afjaraynaa inta kale oo hartay oo macnaha aan arkayno marka baalayaasha xataa oo gobolka waxay biyaha ay dabka ka jareen inta kale ay ku badbaadinayeen waxaa dukaamanka iyo meelaha hadda haray marka dhexdaa laysku keenay dabkii waana dab weyn ugu yaraan ilaa afar shan saacadood oo socdaa marka ma ahan wax sahlan marka ilaa haddana weli shaqada ku jirnaa laakiin insha allah ilaa nus saac keen waa afjaraynaa
koox si gaara u tababaran oo dabdamisa ayaa ka howlgelaya halka uu dabka ka socday waxaana ay dhiirigelin xoogan ka helayeen dadweynaha ku sugnaa nawaaxiga uu dabka ka socday waxaana mid ka mid ah shaqaalaha dabdamiska oo xilligaasi ku mashquulsanaa deminta dabka ayaa iiga waramay xaaladda dhabta ee meesha ka jirta
qorka wanaagiisa iyo waxqabadkiisa intaba adaan noo yiri waajib bay nagu tahay ummadda soomaaliyeed meesha wax ka gaar waxyaabo waxaa jira dabka aad u faafiyo een, tusaale waxaa jiro alwaax fara badan iyo agabyo kale oo balaastiga kuwaasaa dabka huriyey waxaa kaloo caqabad nagu noqday suuq oo dhismihiisa aad isugu jiray waxaan waanay meel aan baabuurta ka gelinno balse waxaan xoogga saarnay dabka inuusan gudbin dabkina waa xakamaynay kadibna waxaan u samaynay waddooyin aan ka daminno caqabadda ugu adagaynaysato waxayd baabuurta oo weynay waddooyin aan ka gelinno suuqan uma dhisno hab istiraatiiji oo loogu talagala hab gurmad oo gaariga meel walba uu ka maro suuqa gaari weyn ma laha balse naftiib wanaag waxaa samaynay qaybo ka mida istaraatiijiyada aan wax ku damino waxaan adeegsanay baabuurta cagafta iyo baallaha waxaan samaynay waddooyin waaweyn gaadiidka noo samaro waxaan kaloo samaynay hab aan dabka u xakamayno maadaama baabuurta noo geli weysay
ciidamada booliiska soomaaliyeed oo halkaasi ka waday dhaqdhaqaaq xoogan oo oo ku aadanaa inaan lagu xadgudbin hantida suuqa ku gubanaysaa waxa ay warbaahinta u sheegeen in iminka ay tahay jawiga mid degan islamarkaana ganacsada hantidoodaan lagu xadgudbin
warka wanaagiisa iyo waxqabadkiisa intaba adaan noo yiri waajib bay nagu tahay ummadda soomaaliyeed meesha wax ka gaaraan inaan u gurmanno ina aan wixii masiibaa wixii dawaaciya iyo wixii muxuu ahay dhacaba inaan ka hortagno dee waa shaqadeenna inaan qabsannay Ee, waxaan u qabanay inaan ilaalino amniga meesha waxaan ilaalinaynay inaan dadkaas waxooda ayaga aan la dhicin la xadin Ee, dabka aan la damino
gudoomiyaha gobolka banaadir ahna duqa magaalada muqdisho yuusuf xuseen jimcaale oo halkaasi ka hadlay waxa uu ku baaqay in loo gurmudo dadka soomaaliyeed ee hantidooda ku basbeeshay dabka ka kacay suuqa weyn ee degmada wadajir
waxaan rabnaa inaan ugu baaqno shacabka soomaaliyeed khaasatan dadka suuqyada dhisanaayo gana- ka ganacsanaayo inay oggolaadaan meelaha la dhisayo in waddooyin laga furo waa inay oggolaadaan waa in haddii deb sidaan oo kalea uu dhaco waa in qof walba uu diyaar u naqdaa sidii loo dimi lahaa inuu qaybtiisa ka qaataa waxaan rajaynaynaa haddii ilaahay nooma soo celiyo musiibadan oo kale waxaan kaloon dadka ka codsanaynaa soomaaliyeed inay u soo gurmadaan dadkan walaalahooda ah meeshaan ku basbaana kuna khasaaranti badan ugu luntay waxay gacan ka geysan karaan inay ka geystaan aad iyo aad ayaan uga codsanaynaa
dowladda seexamar ayaa sheegtay in dabkan xoogan ee ka kacay suuqa weyn ee madiina degmada wadajir uu yahay kii ugu weynaa ee sanadkan ka kacay magaalada muqdisho waxaana inta badan saameynta dabka loo sababaa inay muqdisho ku yar yihiin gaadiidka dabdemiska
mahadsanid nuur saciid ra-iisul wasaare ku-xigeenka dalka maxamed cumar carte ayaa sheegay in guddi ay u saarayaan wixii ka qabsoomay barnaamijka new deal ee labada kun shan iyo tobanka haddaba ra-iisul wasaare ku-xigeenka oo arrinkaas ka hadlayana waxa uu yidhi
qaybta laga hadlayay waxay ahayd sid ee, wixii sidee een, loo sameeyaa wax la yidhaahdo eh, een, monitoring and, eh, ino- ino qaab loo eego in, in loo sameeyo marka wa- waa isku waafaqay guud ahaan laakiin weli haddana waxay u baahantahay shaqo kaloo dheeraada ay u baahnaanayso shirka dambe markaa kaa dib loogu dhigay shaqooyinkii u baahananaysa maxaa ka mid ah yacni in is- laysla garto waajibaadka shaqo ee ay waxaa la rabaa in la- loo saaro guddi xaqiiqa raadaysa oo eegaysa yani qaabka ay loo qabtay shaqooyinkii la qabtay ku- labadii kun iyo shan iyo tobanka marka waxaa la rabaa inay guddi xa- xaqiiqa raadaysa markaa loo saaro oo ka dhexaysa dadka be- inay waxbixiya ma- iyo shaqada qolada qabata oo fulinaya iyo xukuumadda iyo maxaa la yidhaahdaa eh, wasaaradaha iyaguna fulinta leh intaasay ka dhexaysa haddii alla
ra-iisul wasaare ku-xigeenka dalka maxamed cumar carte markana ar- wararka dibadda madaxweynaha waddanka nigeria maxamed waa maxamedul buhaari ayaa waxa uu xilka ka qaaday ugu yaraan labaatan iyo lix mas-uul oo madax ka ahaa wakaalado iyo waaxyo muhiima oo ka tirsan dowladda oo ay ka mid waa dowladda ay ka mid tahay warbaahinta waa kan waxaa qodobkan qaadaa dhigaya waryaheena maxamed cali axmed rooraaye waxaa la weydiistay in ay xilka ku wareejiyaan saraakiisha ugu sarsaraysa waaxyaha ay ka tirsan yihiin ilaa madax cusub laga soo magacaabo waa bilowga isbeddelo waaweyn oo la filayo in ay samayso boqolaal wakaaladood iyo waaxyo ka tirsan dowladda madaxweynaha ayaa waxaa saarnaa cadaadis ballaaran oo ku aadan in uu isbed- inuu isbeddel sameeyo taasi oo xilalka looga qaadi doono inta badan dadkii ka ag dhowaa madaxweynihii hore ee dalkaasi goodluck jonathon waxaa la filayaa in madaxdaasi xilka laga qaaday ay bedeli doonaan xubno ka tirsan xisbiga talada haya ee a b c gaar ahaan kuwa dowrka muhiimka ah ka qaatay doorashadii madaxweyne moxamedu buhaari magacaabista jahooyinkaasi ayaa waxaa loo arkaa inay yihiin magdhow ku aadan dadkii wakhtigooda iyo maalkooda geliyey sidii uu xisbiga talada ku qaban lahaa dadkii jagooyinkan horay u hayay ayaa lagu ayaa lagu yaqiinay in ay hantida qaranka ay jeebkooda ka buuxsadaan sida warbixinta lagu xusay hase yeeshee markii la fiiriyo sida uusan moxamedu buhaari ugu dulqaadanaynin musuq maasuqa ayaa waxa ay xaaladda ka dhigi doontaa mid aad u adag oo hawshu aanay sidii hore ahaan doonin
dhegaystayaal warkii subaxnimo oo idinkaga imaanay raadiyo muqdisho codka jamhuuriyadda soomaaliya waa inaga intaa cidda warkeenna uu seeg waxay mar kale isagoo maqal qoraal iyo sawirba wata ay dib uga daalacan doonaan oo ay ugu daalacan karaan beejka internetka aynu ku leenahay radiyo muqdisho dot net idinkuna waad ku mahadsantihiin dhegaysiga warkayaga